eed mubaarak dhegeystayaal habeen wanaagsan kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo sabti ah habeenay axad soo gelayso saddex iyo labaatanka bisha mey ee sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garbey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a barnaamij dheer oon lagu talagalay in dhegaystayaasheenna aan kula damaashadno munaasabadda ciidulfitriga daliishaana mutaystay dhibane waayeelkadiisa
waa malaha heesan aad u taqaanan maleynaya shuruuc maraa waaxid waxa weeyaan waxaad igu dhaadinaysan dhabtaada ku seexanaya dhaxantayga weheshanayso si dhaba i jeclay waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelannay laba ka mid ah kalkaaliyayaasha xarunta karantiilka covid ee isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho magaalooyinka beledweyne hargeysa iyo xeryaha dhadhaab sida looga ciiday iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida uuna akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
muslimiin badan oo ku nool bariga iyo galbeedka afrika ayaa maanta ogay munaasabadda ciidulfitriga oo ka mid ah labada ciidood ee islaamka inta badan dalalka muslimka ah iyo kuwa dunida carabta ayaan maanta laga ciidin waxaana ay u tahay ciiddu maalinta beri ee axadda ah dalalka sacuudiga imaaraadka carabta qatar baxrayn kuweyt iyo jabuuti iyo weliba dalka turkiga ayaa laga ciidayaa maalinta beri ee axadda ah soomaaliya iyo etoobiya ayaa ka mid ah meelaha sida weyn maanta looga ciiday dalka kenya ciidda ayay dadku ku kala qaybsameen waxaana qayb dadka ka mid ah ay maanta ciiday iyadoo qaybta kalena ay ciidda u tahay maalinta beri ee axadda ah dalalka galbeedka africa ee maanta laga ciiday waxaa ka mid a mali niger iyo weliba avricost sidoo kale waxaa laga ciidayaa dalka mauritaniya inta la xaqiijiyey ilaa siddeed ruux ayaa ku dhintay in ka badan labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu ka dhacay dagaal koonfurta magaalada gaalkacyo kaasi oo u dhexeeyey ciidamada danab ee ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maleeshiyaad habbeeleed oo abaabulan dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada danab ay habeen hore gurigiisa kala baxeen nin la sheegay inuu ka mid ahaa dadka deegaanka maleeshiyadan oo hab qabaa'il u abaabulan ayaa weeraray xarunta ciidamada danab oo ku taalla koonfurta magaalada gaalkacyo waxaana dagaalka oo socday muddo lagu guulaystay in markii dambe la qaboojiyo waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug ayaa kala dhex galay labada dhinac ee diriirtu u dhexaysay iyadoo maleeshiyaadkii xarunta danab weeraray dib looga qaaday halkaasi wadahadallo la doonayay in lagu baajiyo dagaalka ayaa lagu guuldaraystay sida wararku ay sheegayaan waxaana taasi abuurtay xiisad kasoo cusboonaatay magaalada gaalkacyo oo la xiriirta xarigga ninka la sheegay inay xireen ciidamada danab ee ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iiraan ayaa maanta oo sabtiya ku dhawaaqday inay dib u furayso ganacsiyada masaajidada iyo weliba goobaha dhaqanka xilli dalkaasi uu isku dayayo inuu dabciyo xanibaadihii loo soo rogay xakameynta covid khudbad laga sii daayay telefishinka dowladda ayuu madaxweynaha dalkaasi xasan ruuxaani wuxuu ku sheegay in madxafyada iyo dhismayaasha taariikhiga ah dib loo furi doono axadda beri ah oo sidoo kale ku beegan dabaaldega munaasabadda ciidulfitriga oo ah dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan oo dalkaasi iiraan looga dabaaldegayo beri goobaha lagu cibaadaysto oo qaarkood ay ahaayeen meelihii ugu darnaa ee faafista cudurka coronavirus ee dalkaasi ayaa iyana dib loo furi doonaa isniinta ruuxaani ayaa toddobaadkii hore sheegay in masaajidada loo ogolaan doono in la furo saddex saacadood subaxdii iyo saddex saacadood oo galabtii ah dhammaan shaqaalaha dalkaasi ayaa shaqooyinkooda ku laaban doona sabtida soo socota sida ay sheegayso xog ay baahisay wasaaradda caafimaadka iiraan in ka badan toddoba kun oo qof ayaa ugu geeriyooday cudurka covid dalkaasi iiraan iyadoo dad gaaraya boqol iyo soddon kun oo qofna uu cudurkaasi soo ritay ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa maanta oo sabti ah wajahaya baaqyo ku aadan inuu xilka ka xayoobiyo la taliyihiisa sare dominic cummings kadib warar soo baxaya oo sheegaya inuu jebiyey xanibaadihii loo soo rogay xakamaynta cudurka covid islamarkaasina uu galay safar ilaa afar boqol oo kilomitir ah xilli uu weliba la xanuunsanaa calaamadaha cudurka covid cummings oo ahaa maskaxdii ka dambeysay ololihii brexit ee labada kun iyo lix iyo tobankii ay britain kaga baxday midooda reer yurub ayaa dhammaadkii bishii march u safray magaalada durham ee waqooyiga england xilligaasi oo ay jireen xanibaado aad adag oo loo soo rogay xakameynta viruska corona sida ay wariyeen wargeysyada the guardian iyo mirror ee ka soo baxa dalkaasi britain xisbiga shaqaalaha ee leybarka ayaa sheegay in haddii wararka soo baxaya ay sax yihiin ay u muuqato in cummings uu jebiyey sharciga xisbiga kale ee liberal democratska ayaa iyana sheegay in haddii cummings uu jebiyey hagayaasha xanibaadaha ay tahay inuu xilka banneeyo hagayaasha britain ayaa qiixaya in dadku ay guryahooda joogaan aysanna booqan qoysaskooda loona ogol yahay oo qura inay u baxaan adeegyada daruuriga ah warka dunidana dhegeystayaal waarka
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo aqriyey halka aad nagala socotaanna waa v o a washington ciid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay aan ku bilownay magaalada beledweyne ayay maanta dadku ku dhex ciideen biyaha daadka ee magaalada ku fatahay xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan soo diray
magaalada beledweyne waxaa maanta looga dabaaldegay munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitri si ka duwan sidii ciidihii hore lagu arki jiray dadkii magaalada degganaa ayaa waxay u kala qaybsameen kuwa biyaha ku dhex ciidaya iyo kuwa duleedka magaalada barakac ku ah weli biyihii fatahaadda magaalada waa ay ku jiraan farxadda ciidda iyo ismarxabeyntuna ma ahan sidii dadka beledweyne lagu yaqiinay biyaha dhexdoodaanba ku iidoyna waaba u jeedeenbo ciid nooma laabno biyihii ciiddi waa isla yimaadeen waa hal mar waa isla taagan yihiin ummadda marka waa ilaahay musiibadaha ha ka dulqaado dhibaatadaanna ilaahay lanaga dulqaadi kara ilaahay ha ka dulqaado dadka beledweyne oo markoodii hore la daalaadhacayay culayska xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa hadda ugu sii daran fatahaadda webiga shabeelle oo xilli ramadaan ah iyo maanta oo ciida ku soo aaday
soomaalida waxaynu isu booqin karin ama adduunka o dhan uunu isu booqin karin sababta coronavirus laakiin reer beledweyne waxaa dheeri u ah sababta fatahaadda webiga ayaa dheeri u ah oo coronavirus waxaa dhici karta in dadkii ay facemas isticmaalaan oo meelo qaar ay mari karaan laakiin maanta magaalada beledweyne waxaa maaragtay dadkii guryihii ku celiyey oo aysan ciiddii la arki jirin magaalada beledweyne maanta aan looga ciidin sababta fatahaadda webiga beledweyne dadkii magaalada bannaankeeda u barakacay qaarkood waxaay ku soo dhiiradeen inay magaalada dib ugu soo laabtaan si ay salaada ciidda meel ugula dukadaan dadka biyaha aanan meelna uga bixin ciiddan iyo ciidda horeetana farqi weyn ayaa udhexeeyo inta badan dadkii magaalada way barakacsiyihiin bannaanka magaalada ayay ku ciidayaan annagana saaka markaan magaalada aan soo ciidayna masaajidka markaan soo aadaynay biyo ayaan soo marnay oo waxaati biyobaxada ayaa magaalada ka jirta dadka inta badanna way maqan yihiin dhinaca kale magaalada jowhar ayaa ka mid ah deegaanada hirshabeelle ee maanta laga ciiday saddex boqol iyo lix iyo labaatan carruur isugu jirta agoon iyo danyar ayay walaalaha jowhar ee qurba joogta iyo kuwa gudaha waxay u iibiyeen dhar si ay ugu ciidaan sanadkan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
sida iyana magaalada hargeysa looga ciiday waxaa warbixinta nooga soo diray khadar maxamed cabkule dadka reer somalilan ayaa maanta ciiday iyada oo wasaaradda diinta awqaafta ee somalilan ay intii ka horreysay sagaalkii caweysnimo ee xalay ku dhawaaqday inay rabadaan tahay iyadoo bulshadu markaasi laga bilaabana ay u diyaargarowday sidii ay u samaysan lahayd ama u diyaarsan lahaayeen hadalkaasi wasiirka kadib ayaa dadku ay diyaarsadeen suxuurtii laakiin kowdii iyo dheeraad habeennimo oo xalay saqdi dhacaa ayaa mar kale wasaaradda diinta awqaafta ee somalilan ay hadashay iyadaoo sheegtay in ay rabadaantii dhammaatay islamarkaana ay tahay ciid taasi oo mar kale keentay in dadku ay si halhaleela ugu soo jabaan gudaha magaalada hargeysa tusaale ahaan mar qura ayaa saddexdii iyo barhkii habeennimo waxaad moodaysay in waagu beriyey qaar ka mida dadka hargeysa ku nool ayaa via oo u sheegay kala duwanaanshaha ciidan iyo ciidihii hore bismillahi raxmaani raxiim waa magacaygu waa idris siciid cabdilaahiib kolley dabcan ciidahan iyo ciidii hore waxay ku kala duwan yihiin farqi aad u weyn waxaana ka mid ahaa farqiyaday ku kala duwan yihiin ciidani inay ahayd ciid markii hore la iclaamiyey sagaalka wixii ka horreeyey habeennimo inay rabadaan tahay kabacdi waxaa la iclaamiyey haddana kowdii habeennimo inay ciid tahay dadka badankoodu way hurdeen rabadaanna way niyeysteen sida jirtoo kalea nagu maqaalaa sacuudiga iyo dalalka kalena in maanta lagaba sooman yahay oo hadda loo dabaaldegayo markaan usoo noqdo waa su-aashaas ciidani ciidaha kale waxay kaga duwan tahay male ciidani farxadihii fara badnaa ee dadka ka muuqan jiray sida salaadii allahuma salli calaa maxamed iyo iyo aduur dadka shucuurtii ka muuqan jirtay shucuurtaasna waxaa keentay xanuunka kala xidhay dadka ee safmarka ee covid nineteen iyo iyo adu rabadaantaa marka dambe la iclaamiyey waqtigaa dambe la iclaamiyey ayaa keen wallahi shacabka horta farxad baan la wadaagaynaa kulli caam maanta bakayr baan leenahay mar walba ciidda muslimiinta waa shacaayir islaama waan in la wadaagaynaa insha allahu tacaala khayr iyo khayrtan iyo farxad baan la wadaagaynaa
magacaygu waa yuusuf xasan faarax alxamdulilah ummadda muslimiinta oo dhan waxaan u dirayaa tahniyadda ciidan ciidulfidri awgeed meel ay joogaanba ummadda muslimiinta waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay sanadkan sanadkiisa bashbashya barwaaqaha nagu gaarhsiiyo sanadkan ciidan ciidulfidri way ka duwantahay ciidihii hore waxay kaga duwan tahay waxa weeyaan sanadkan waxaa jira coronavirus xanuunkaa la dhahda ayaa saameeyey bulshada issocodkii waa yaraaday bulshada dareenkooda runtii aad buu u adag yahay goobihii lagu ciyaarayay goobihii la isugu imanayay goobihii ciyaadada oo dhan waa la xanibay sidaa awgeed markaa runtii way muuqanaysaa dareenka waa laga dareemaya runtii inay dhibi jirto marka alxamdulilah dadka olan si niyad fiican bay u yiideen guryahooday ku tukadeen waxaan ka salaamayaa dhammaan guud ahaan shacabka reer somaliland dhan gaar ahaan ardaydan xudhigo iyo gebi ahaanba faamiliga oo dhan qaar ka mid a hooyooyinka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay laba howlood ku dhaceen kuwaasi oo ay ka mid ahayd in markii hore ay isu diyaariyeen in ay rabadaan tahay oo ay markaas suxuur samaysteen muddo kadibna ay maqleen in haddana wasaaraddu ay sheegtay inay ciid tahay taasi oo mararka qaarkood qabyo badan ku keentay dhammaystirka agabka caruurtu ay ku ciyaarto ee ciidda qaarkoodna ay uguba talagaleen dadka waaweyni in waxyaabaha ay ku farxayaan ay subaxa soo iibsadaan maadaama la sheegay inay rabadaan tahay haddaba qaar ka mid a hooyooyinkaasi ayaan la kulmay bal markan waxaan doonayaa inaan weydiiyo hooyadan oo ka mid a hooyooyinka halkaa joogay magacaagan doona inaan ku weydiino marka hore magacay kaltuun baa laydhaa wasaaraddu markay hadashay baanu wixii intaa ka dambeeyey habis ka noqonoon iska seexanay beritoole howlaha wixiirin ka dhiman qabsada markii dambe saddexdii habeenimo baanu ku baraarugnay in iitaa naga huridna telefoon baana loo soo diray suuqi baanu tagnay ciyaalkii baanu soo xiirnay qaar baa xina dumarkii soo marsaday hawluhu saasay ahaay waxa lixdii aroornimo xalay malaameedaa seexan hurda iskumaanaan laba indhoo iskumaanaan keen ciidahan may dhici jirin in laba jeer ay wasaaraddu hadasho maxaad u malaysaa sababta walaa waxaan u malaynayaa dee in la arki waayo bishii iyo waxsa ay wasaaraddu sheegtay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa iyana sanadkan ciiday iyadoo uu bandow saaran yahay warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray cabdisalaam salas gudaha xeryaha dhadhaab waxaa ka dhaqan galay amar ka yimid laamaha ammaanka kaasoo dhigayay in bulshada qaxootiga ah aysan ku kulmin masaajidda iyo barxadaha salaadaha lagu oogo gudaha xeryaha dhadhaab waxaa ku yaraa isku socodka bulshada waxaana aad u yaraa tirada carruurta libisan oo horaan gaaf wareegi jiray waddooyinka xeryaha qaar ka mida qaxootiga ayaa v o eda uga warramay jawiga ciidda ee maanta ee xeryaha dhadhaab anigu magacii waxaa la axmed aadan cusmaan oo ku nool xerada dhagaxley maanta markaan soo labistay oo banaanka aan soo istaagay garoomadii luu tukunay aan soo istaagay waxaa la cid tukunay ma lahan saa daraaddeed waa in dowladdiina waxay dhahday lama tukan karo oo banaan lama soo baxo banaanbax ma jiro ciidan ciidihii hore maxay kaga duwan tahay ciidan ciidihii hore wax way kaga duwan tahay tan kale markii saa qaab aan u fiiri dadkii horta dhalinyarta iyo maamooyinka iyo ilmihii dhan waa faraxsanaan maanta magaalada waxaa ujeeda magaala dansan waxaana u malaysaa magaaladii cid banaan soo baxaysa ma laha wax ka jira ma jiraan wax yani damaashadooda qaxootiga ka jira ma jiraan dan kastaba gurigiisu yani taagan yahay fadhiya waxaa leeyihi ma soo bixi kartaan guryaha jooga guryihiina ku nagaada suuqana waa xiran yahay bandowga iyo farxad la-aanta ka jirta gudaha xeryaha ayaa sabab looga dhigay taxadarka covid nteen oo dhibaato badan ku haya gudaha dalka balse qaxootiga ayaa arrintaasi waxay ku yeelatay saameyn dhinaca dhaqaalaha ah sida ay sheegayso luul asad axmed oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ku nool gudaha xeryaha
marka meeshii soddon beri horta way xirnayd maadaama soddonka berina ay xirnayd maalinka iidda oo fursadda u ahaydna waxaa la dhahay hal xiro oo yaa la shaqaysanin bataatanba iridayaa laga soo bixin marka waa dhib aad u weyn marka dee dowladda amarkeeda in la qaato waayo waa amarkeedan qaadanaynaa meesha waa iska xirnaa ugu dambeyntiina muslimiinta ku nool xeryaha dhadhaab oo ka kooban qoomiyado kala duwan ayaa ahaa maanta kuwa aan si wada jira u gudin salaada ciidda iyadoona lagu qasbay in cid walba ay ku nagaato hoygeeda cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
ciidda magaalada muqdisho maanta laga ciidayo waxa ayna dadka sanadkan ay ugu duwan tahay sanadihii hore ka mida dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ka shaqaynaya goobaha karantiilka ee xanuunka covid sagaal iyo toban axmed xasan kulmiye iyo firdowse maxamed xasan waa laba dhallinyaro ah oo ka mida kalkaaliyaasha caafimaadka ee ka shaqeeya xarunta cusbitaalka martine ee karantiilka bukaanada covid sagaal iyo toban maxamed colaad xasan ayaana khadka telefoonka kula xiriiray waxaana u weydiiyey dareenkooda iyo munaasabadda ciidda waxaana hadal ku horeynaya axmed xasan wallaahi horta ciidan waxay iga dhigan tahay marka dhinac loo fiiriyo waxay iga dhigan tahay farxad marka dhinac iga fiirin waxay macnaha ilama tahay murugo oo faamilkeygii qoyskaygii carruurteydii iyo waalidkii aan jeclahay mala ciidaayo sababo duruufo jira waddanka awgeed oo coronaviruskii bukaanadii wixii aan ka shaqaynayno oo aan suurtagelayn inaan bukaankii ka tagno annaga oo soo ciidaysano damiirkeenan sii waaya inaan dad soomaaliyeed oo xanuunsan aan maanta intaan kaga tagno istaalkii aan soo ciidno marka dhinac loo fiirsho duruuf waayo marka dhinac loo fiirsho waa farxad dadkeena aan u shaqaynayno maanta cusbitallada iyo meelahaad ka shaqaysaan xarunta aad ka shaqaysaan xaaladdu waa sidee maanta dad sawir ka bixiso
wallaahi maanta meeshaan ka shaqaynayna waa istaal martiini maanta aad iyo aad dadkii bukaanadeenii dhakhaatiirtii nersikii maanta hal meel aan ku wada quraacnay hal meel aan ku wada qadaynay si farxad awgeed oo aan dadkeeni bukaanadii aan tusayno in aan annagii dhakhaatiirtii dhibkii la qaybsanayno oo kala shaqaynayno farxaddooda halkii aan kala qaybsanayn dadkeeni faamilkeeni maanta istaalka farxadda inay ka jirto bukaanada aad inoola ciidayaan firdowsa adiga bal waxaad iga warrantaa adiguna dareenkaaga ciidda ee maanta dareenkayga ciidda ee maantan aad ayaan ugu faraxsanahay sidoo kulmiya hore u sheegana dhinaca kale familkeena haddaan la iideynin ayadana waa xaalad kale oo meesha ku jirta laakiin maanta waxaan aad uga sii farxad badanahay bukaanadaydii oo iyakan xanuunkii haayo adkay oo waalidkoodii haysanin walaal haysanin aan annaka u naha walaalkii koowaad dhaktarkii koowaad waalidkoodii fiirineyno inaa maantay aan la u shaqeyna naarsinkoodiina nahay aan la iibnay oo si farxada ula iibnay taas ayaa farxad noo ah haysanana bukaano recovery noo soo sameeyey oo maanta anakii meeshii banaaneed nala imaan kara kuwa oxygenada ku xirna aan dul taaganahay taas ayaa maanta farxadeedii ahayd qofka aan joogin meesha aad joogtaan ee aan sawirba ka haysan haddaad sawir ka bixiso waxaad qabanaysaan iyo waxa maanta dadka ciidayee banaanka xarunta aad joogtaan jooga ay sameynayaan haddaad isbarbar dhigto bal haddaad sawir ka bixiso horta xarunta ka shaqeyno waa sida adduunyada la wada ogyahay waa meel high riski ah macnaha maadaama xaaladeeda adag tahay bukaano xaalad adag tahay lagu lagu daaweeyo markasta waxaa la dhahaa dadka wacyigelinta magaalada ayay ka maqlaan oo ah staal martini ayaa loo habeeyey bukaanada halkaas ha loo diro marka social distancing hala kala sameeyo macnaha dadka imageka haysta oo banaanka jooga waxay u haystaan meel khatara hataa bukaanada keysan karin dadka soo booqshaawna looga laakiin aan loo soo dhawaa karinin even xataa dadka oo medicalka annaka camal oo kale ah khatari ka aaminsanya lakin maadaama anaka meeshii dhex joogno waxayba noola mid tahay hosbitaal caadi aa ka shaqeynayno shaqada maadaama aad ku faraxsan tahay shaqadaadi ay tahay aadna qabanaysid waxay kula tahay wax normal ah axmed bal haddaad fursaddan ka faa'iidaysato yaad salaamaysaa hal iyo laba wallaahi anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan maanta v o siise waxaan halka ka salaamayaa bukaanadeeda ii jiifa isbitaal martini iyo bukaanadeeda kale aan ugu shaqeynayo isbitaal digfeer markii laga soo taga bukaanadii oo aan salaami waxaan ka salaamayaa bahda v o eda oo ugu horeeyay ninkan colaad iyo tiimkiisa la shaqeynayo midda intaas xigta waxaan salaamayaa tiimka dhakhaatiirta oo ila shaqeynayo oo ila dhawr adeega oo muddo laga soo bilaa abriil ilaa maanta nala joogo oo gurigooda tegin oo hooyinkooda carruurtooda arkin ayaa halka ka salaamayaa marka xigto madaxa qaranka halka ka salaamaya insha allah firdows adigana waa mahadsan tahay colaad halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak khaasatan soomaalida ilahi waxaan leeyahay xanuunka ka qaado mar labaad waxaan salaamayaa waalidkaygii igu qaaliga ah ayaan salaamayaa haddana waxaan salaamayaa dadka aan koliga nahay wada shaqeyno frontlinka ku jira covid nineteen la dagaalamaan aad iyo aad baa umahadsantihiin hawsha haysiinna allah idinla garab galo innaguna farxadda ciidda darteed waxaan idin leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan sidoo kale walaal ciid wanaagsan ciid wanaagsan aad aad mahadsantaha kuwaasi waxay ahaayeen axmed xasan kulmiye iyo firdowsa maxamed xasan oo ka mid ah kalkaaliyayaasha xarunta karantiilka ee martiini ee muqdisho oo u waramayey maxamed colaad xasan kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalay dabaaldega ciidulfitriga caashi ibraahim iyo cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo laanta af soomaaliga ee v o a idinku tala gashay inay idinkula damaashaado munaasabadda ciidulfitriga ee sannadkan laba kun iyo labaatan
ciidan oo ah mid aada uga duwan ciidihii hore maadaama dunida oo dhan uu kala xiray xanuunka covid n ayaanu barnaamijkan fursad u siinaynaa in qaar ka mida dhagaystayaasha ku sugan qaaradaha afrika ameerika iyo yurub oo iyagu waaye kala duwan ku ciidaya iyagoo barnaamijkan nala wadaagi doona duruufaha ay ku ciidayaan sidoo kale waxaa isna barnaamijka inoogu martiya fanaanka cabdiraxmaan xadante iyadoo aad ku dhagaysan doontaan qaar ka mida heesihiisa iyo weliba sheekooyin aad u xiiso badan oo uu fanaanku inala wadaagi doono waan ku dhowahay walaalkay shirwac ugu horreyba waxaan ku leenahay ciid mubaarak de dabcan waa la ciidayaa ciidan waa ciid maxaanku idhahdaa ciidihii hore ka duwan bal ugu horreynba ciidan iyo weliba ka duwanaanshiyaheeda iyo waayaha lagu ciidaya haddaan ku weydiiyo wallaahi saaxiiba dee lagama sheekayn karo lagama sheekayn karo ciidan oo kale ciiddee hore inoo soo martay maaha cimrigeenu intuu jiro ma garan karo intaa inoo dhimana inuuna soo mari doono marka waa ciiddii u horreysay ee mataqaanaa guryaha lagu xidhan yahay guryaha lagu dhex ciidaya een dibad loo baxaynin een laisla farxaynin een laysbuuqanaynin een layshambalyeynaynin ma garanaysaa marka waa ciid ciidihii kale ka duwan een lasoo mari jiray marka waa ciid wallaahina in badan laga sheekeyn doono in badan laga sheekeyn doono
in magac loo bixiyo staasha
magacaas heesan heesa laga tiriya wey heesa laga tiri karaa
aad iyo aad aad iyo aad koleyba koleyba soomaalida soomaalida meel ma fadhide magacyo badan way soo socdaane kale xulashadooda in lagu daalan ka baqaya tahay xadan tay waan kusoo dhaweynaynaa mar kale barnaamijkan ciidan ugu talagalnay adigoo meel jooga shirwac oo xaafad kale jooga anigoo xaafad kale jooga barnaamijkii qabanayna iyo soomaalida oo xaafado kala duwan naga dhegaysanaysa marka hal mid oo inta badan soomaalida aada u midaysa oo ciidda ay kusoo xasuustaan inta badan waa marka heesaha ciidda qac laga siiyo taasaa horta hadda waxaa ugu horeeya dadka soomaalida ciidda fahansiin kara ama dareenkii ciidda abuuri karaba ka mid a marka mid ka mid a heesaha ciidda haddaan ku dhufana ka waran annagaaba koox isku imaanta aniga iyo adiga iyo shirwac
mi waa siday tahay horta marka horeysa waxaan ciid wanaagsan leeyahay ummadda muslimka meel kastoo adduunka joogaan caam ahaan waxaaleeyahay kulli caam waantu bikhayr ciidda ciiddeedana waxaan leeyahay bashbashay barwaaqo dhammaan ilaahay mataqaanaa tutankan wanaagsan haynagu simo haddii aan xasuustii hore dib ugu yar noqonno waxoogaa heesihii dee ciidda caanka ahaa ee la qaadi jiray waxaa ka mid ahaa allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiya isaga wabaale wayaataye maanta
si wanaagsan u ciida si wanaagsan u ciida waxaan leenahay adiguna cabdiraxmaan si wanaagsan u ciid baanu ku leenahay marna waaxid waxaan filayaa dhegeystayaashu inay si fiican u ciidi doonaan
dhegeystayaal waanu usoo noqon doonaa cabdiraxmaan xadante iyo ciid mubaarag kulla caam wa antum bikhayr ayaanu mar kale idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan sidaanu dhegaystayaal la wada soconno dadweynaha muslimiinta ah ayaa sanadkan ku ciidaya waaye ka duwan hanaankii ay sanadihii hore ugu dabaaldegi jireen maalmaha ciidda taas oo uu sabab u yahay xanuunka covid nteen ee uu keeno coronavirus oo dunida dadkii oo dhan kala irdheeyay islamarkaana qofba meel ku xiray bal haddaba intaanan u gelin dadweynaha aanu eegno hal abuurka waxay ka yidhaahdeen ciidda sanadkan iyo xaaladda xanuunkan islamarkaana aan idin kala baxno wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle oo isagu magaalada hargeysa kula kulmay abwaan maxamed xuseen oo loo yaqaano xikmaawi iyo abwaan siciid ibraahim dool oo ah laba hal abuur oo ku nool magaalada hargeysa iyagoona la wadaagi doona waayaha ay ku ciidayaan iyo weliba suugaan golo kafuula oo ay maalintan ciidda iyo xaaladda xanuunkan ka curiyeen horta bal ciid mubaarak horta ciid mubaarak khadarow adiga iyo dhammaan maamulka fiyeloodaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa caafimaad qab berigi hore bashbashiyo barwaaqa la odhan jiray laakiin minka kaalinta ugu muhiimsani waa caafimaad qab allah inagu gaarsiiyo aamiin waxaan doonaya inaan ku weydiiyo horta waad ciiddo adigana waad labisantay laakiin waxaad xaggii dhaqankaabaad u badan tahay laakiin bal maskaxdaada kolley sawir baa ku jira dad badan oo dunidayna way naga sii daran yihiinba maxaad aragtay amaad la kulantay intaa karoona soconaya horta waxaa la moodaa dunidii markaad eegto sidii tusaaleahaan in xidigii berigii hore lagu noolaa inta laga guuray xidig kale in la degey iminka tusaaleahaan ninka dayaxgacmeed ka soo degay in badan ku maqnaa markuu dunida yimaad wuxuu onaya tolo meerihii miyaa laga guuray waayo sidii dayaxa loo socon jiray ayay dadkiiba u socdaanoo gamcaha iyo afkana waxbaa lagu gashan yahay sidii hawada saraa loo socdaa laysumana imanayo qofna qof dee uma soo dhowaanayo waxaan umaleeya horta dhib ka badan soomaalida dadka soomaalida haysu imanina dhib ka badaniba inaanay dhimashadunbaa ka weyn baan umalaynaya dee waxaa mahmaahahooda ka mid ah gacalisma cidhiidryo waasna wax janmaadsa isu soo dhowaanshaha waxaa kaloo ka mid ah wuxuu ku onayaa qofkaasi salaantu iga qaadi waaye eegata haddaad qof gacanta u fidisood aad ka qaadi weydo waa cadaawadda ugu weyn xagga soomaaliyeed oo waxa la dhahaa hebel salaantu iga qaadi waayo markaa isma arkayna baa la dhahdaa waa dhaqankii soomaaliyeed marka horta isbeddel weyn buu xanuunkan coronavirus adduunkii ku keenay dee ni coronaviruskani horta dee mushkiladiisa wax lagu qiyaasaba cida garan mayso waayo wuxuu gaadhay gaalo iyo islaam muumin iyo munaafiq dunidii badxidan buu ka dhigay kilaabadii khamrigu waa xidhan yihin masaajidadii cibaadaduna waa xidhan yihin waa bannad labadii dhanba shar iyo khayrba albaabadu u soo laabay markaa noloshii waxaad mooddaa marxalad aan adduunka horeba weligeed uga dhicin in imika la galay ta kale wuxuu abuuray khadarow shakaaki iyo khaakhayraad habeen dhoweyd anugu habeenne dhexdeer ahayd ayaa iyadoo goor dambe oon meel wada fadhino ayuunbuu nin nala fadhiyey oo aanu saaxiib nahay ayuunbuu mid kale meelihiinaba iskaga yara shaahaysaan oon iskaga shaahaynayna dee waanu shaahaynayna dee kuraasi baanu iskaga fadhinaa dabeedna nin kalaa la soo hadlay wuxuu yidhi waar salaamu calaykum calaykum asalaam suur warniyow ninkii inshaaha inoo shubaya maanta aynu wada soconno hebel haa wuxuu ka mid yahay kuwa coronaviruska laga helay hal maruun buu yidhi kiyaa hebela annagu baa sudaagna waar kuma ma ninkan gaadhigiisa saarnay ma ninkan la soconaa kii baa laga helay un baa layidhi bartaasay horta khaakhayraati ayay nooga bilaabantay anigoo bartaydii fadhiyan horta xumadda istijaabiyay intaan meel kaleba teginoo laba farood baan salaanta saaro saadho maxaad ka sheegi way soo socotahay kolay dhowr balaas baad kor u kacday mikabe markii aan kala tagnay intayadiiba annagoo bacaysan baanu kala wada tagnay waan shakisannahay xaggii xaafaddaan tego hooya ay la soo hadashay halkaan kaga celin lahaa baan lambarka ka xidhan waxaa idhi badbaadi horta hooyadaa ugu qaalisan bal nin hooyadii la soo hadashay oo lambarkii ka xidhay badbaadi baan ku idhi gurigii baan tegey gabadhaydii xaamilaha baa iga furtay shan tallaabo intaan dib waxa baa naabaxaso baxaso kuwa la yidhi waa khatar bay ku jiraan baad ka mid tahay mid baa qashaha noo shubay meel nala fadhiyey qoladii la yidhi waa laga helay way fadhaatay albaabkii baan suxulka ku furay waan soo galay gurigii baan adeegtay dee xamaamkii meel kasta waan iska galay furaash baan dhigtay halkii fadhiga waxaa dhihay igu imanina toddoba cisho mar allaaliya markaasaa u jiibsaday ayuu baan xasustay inaan gurigaba wada taabtay haddana taydh baan walaaqday markiiba baabtii taydha ilaa handaraabadii aan soo furfuray dhulkaan taabtay ayaan wada maydhay sakdi dhexe oon anugii taydh ku wada maydhay horta mucjisooyigda shakaakigaas saddex cisho markaan xanuunsanba waayey ayaan idhi war waxba ma qabtay oo markiiba xaafaddii la macaamilay waxaasoo dhan waa shaki dee shakigaasna waxa weeye waa ka magaalada dee uu ka wada buuxaa taa iyo tukalo kasii wada daran qofkii ku salaamay mar ku dhaafaad soonasa tolo maxaayo daynamka saabunta jeebada lagu sita mooyaane wax kala garan ma adiga saaxiibka xigmaayo waxbaad een, maxaa ugu tala gashaan ciidda horta xigmaayo wuxuu yidhi bal u dhib xigmaayo waxa weeye guray waa salaamayaa iyo v o eda iyo adduweynaha intay dhegeysanaysa oo dhan gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyn horta gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyni amuurahan socda waxaan oday ka sheekayna waa la yaab iminka markaa iminka maadhowta isuuqaan maraynaban idaacad iyaan mikrofoon ka maqlaynay ninka qaylinayuu le hayaay hayaay markaa imika hayaay maaha kane waaba hayuuy weeye Uu dhaaway- waa hayuuy waa ka waaweyn markii hore qofku markuu hindhiso waa loo ducayn jiray iminka qofkii loo ducaynay waa laga yaacaya qof xanuunsanayaaba telefoon laga hadlay hebel hebel siduu yahay laysula soo eegayo qofkii oo qallabayaan loo tegayn waxaan waa ina gumeedkii xanuunka Haa.
gumeedka cudurrada wey ina gumeedkii xanuunkuba iminku soo baxa waxaan oo kale mayno arag oday iyo islaan iyo inantoona kumuu sheekay cayayaan baa loo diray moogta cayayaankii baa la garan waayey markaa adduunyada ugu dhammaystiray anigu uurkayga maan gelin gurayow hargeysu kaga ilmaysin dee wixii waa kan alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhuye alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhuye marka waa la yaab kii dambe waxaan sii bal xanuunadii kale tan u yeedhay macaankii dadka masaakiinta ku kici jiray iyo dhiigkarkii iyo wixii hoos u dhici jiray ayaan war meesha waaba Marka ma xanuunadoodu yeelisay?
xanuunadiiba ayaa- ayaan la hadlay Haye.
inkaaraha ku dhacday iyaga laftoodii war kulligiinba xanuunow inta aa kulantaan mar intaa kulantaan korona korona ma ku dhacdeen ha ka guura adduunka baan idhi oo hargeysa iyuu ku nagaanay Ha, mi- mar intaa mar kulligiinba xanuunow mar intaa kulantaan korona ma ku dhacdeen ha ka guura adduunka oo hargeysa iyuu ku nagaanay haddana waxaan halkaa ku dari lahaa iminka haddana inta aa kulantaan afrika maa ka rartaan oo bartii uu ku dhashay iyo hohaayo maa ku xidhaan
oo kusoo xidxidhaan oo kusoo xidxidhaan ka guura adduunka haa Waa run.
horta intaasi waa kaftan Ee, laakiin sida runtiiya dadka anigu fariintan maanta u gudbin lahaa qadarow waxaan odhan lahaa kun jeer maqashay kaar caabuqlaha kofidka naytiini kana aragtay muuqaydiyaha koonka uu jaray kas u fahantay inuu feyras daran yahay karoonuu yahay inta aanu kooraha kusulin kurbada iyo eelka adna aanad kiiska ula gelin kooxa ehelkaaya ee ka sheedataad nuugta iyo hooyo kadabgoynin ama aad kambalin waalidkii koriyey ruuxdaada ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansaduy markay baladu kaynaansantahay joogta kadinkaaga haddii aanad keenada ku dhegin waa kud iyo caale cudurkani kadeed iyo dhib buu soo kordhiyey weyne kaalmiya dawiyo looma helin kaabaha tallaale kelmadaha guddida caafimaadka horteg weeyaane ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansudiibaan dadkaan la hadlaya markaa haa aanu tago xigmaawi adigu kolley xagga een, raacay.
dawayada haa Ha, waan- bal adna hadda inoo bilow waan raaciyey markii hore dee waxaan islaa aniga yurub iyo meelu ku eegiyo nimankii dayaxa aadi jiray baa la jirrabaya dee maanta inta baa la yidhi waddankiiba soo galay markaa waxaan idhi eelka iyo xanuunkaa khalqigu ka ashtakoonayo ilaahay iyo ninkii maxamed qire soo agmari maayo axaadiista nebigana ninkaan ku aadeedoonaynin ee aan inkirin toobadana oofa jabin maayo atasiisu ruuxaanu gelin iilka dhigi maayo annaguna allaan ka irkano nooba iman mayno baa idhi waa markii hore waa markii hore iyagoo dhibtii aidiskii weli la eedaadsan oo aan iboolihii ognahay siduu u iimeeyey eel karoono lagu sheegay baa eebba soo diray udubadii adduunkana ka way ka anfiriireen ilbaxnimadii reer yurubna way ka indhasaabmeen indha yartiiyo wakaa talyaanigii aakhire u diray ameerikana siduu u gala weynu aragnaaye umalkii xanuunkii khalqigu ka ashtakoonayey aradka ku noolayn iyo hadduu oosha soo galaye inta aanu umalku sidaa inagu sii faafin gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyne iska jira karoonaha dadyow ha isilaawine ee baan idhi iska jira karoonaha Dadyow.
dadyow ha isilaawinay nin baa waxaa la yidhi wuxuu yaqaanay khadarow in wuxuu yaqaanay dawada maska geed laga siiyo markaba qofku kacayo dabeedna nin baa aynan maska qaniini dabeedna markaasuu dawadii siiyey odaygayna tadhalay baa yidhi waargo debaqalooc baa ina taqaninay sababtaa iska kacday maaha buuri maalin labaadii baa inaanu dhalay haddana maska qaniinay kii buu yidhi keen geedkii wuxuu ku yidhi balowkaadi horta waynu hubsanaynaa inuu maski yahay iyo iyo inuu debaqalooc yahay dee subaxdii markii ka agoogtay dhintay buu yidhi hadduu mas yahay waar ma waxaynu sugnaa hadduu mas yahayda waaba lagnoo sheegee maya wallaahi waa sidaa haddaad dibaqollo u malayso waa hergeb waa sidan aad tidhaahdo warka dhakhaatiirta dhamaysa warkaa dhakhaatiirtaa ku dhambaysee dee ma waxaanu sugnaa uun hadduu mas yahay horta marka waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciid caafimaad ha inooga dhigo Een, waxaan odhan lahaa dadka iyo ehelada ciidaysa ee isbooqanaysa ee tegaysa wax lagu ciido caafimaad baa ugu qaalisan war bal horta ciidda caafimaadka markaynu sugno ciidda ubadka iyo tabooqashada iyo ta ehelka aynu ku xigsiinne ha is ilaabina baan odhan lahaa waa halkaa Ah.
ma garat aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar maxamed cakule bal markana haddii aynu u kacno dhanka iyo xaafadda islii ee magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya oo iyada maalmihii lasoo dhaafayba ay saarnayd xaalad bando ah oo dowladda kenya kusoo rogtay haddaba wariyahyaga magaaladaasi nairobi intisaar saale xuseen ayaa iyaduna qaar ka mida dhegaystayaasha xaafadaasi ku dhaqan wax ka weydiisay qaabka ay sanadkan u ciidayaan iyo weliba sida u arkaan iyaga oo ku sugan xaalad bandooya bismillahi raxmaan raxiim wallaahi bishaan bilihii hore waxyaaba badan bay kaga duwan tahay khaasatan ciidan iyo ciidihii hore waxaa la odhan karaa farqi weyn baa u dhexeeya marka laga fiiriyo dhanka damaashaadkii iyo faraxaddii iyo meelihii la isugu iman jiray meeshii lagu wada tukan jiray ee ummadda fara badan isugu iman jirtay ee lagu ducaysan jiray ee tahniyadda laisweydaarsan jiray la isugu hambaliyin jiray sanadkan waxaasoo dhan meesha way ka maqan yihiin qofku waa inuu gurigiisa iska joogo labadiisa ragcadood ku tukado xitaa dadku inta badan waxay labistaan marka ay xaflada iyo ay tegayaan ee maaragtay dadku soo baxayaan xitaa adeegashada iyo udiyaargarowga ciidan iyo kuwii hore isku mid ma ahan waxaa laga yaabaa qofku inuu khamiiskiisii iyo marihiisii hore un iska xidho kadibna uu maaragtay gurigiisa iskaga tukado waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku ciidaysa xaafadda isliya magaalada nairobi ee dalka kenya waayaha ciidda ee qaar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradaha yurub iyo ameerika ayaanu iyaguna eegi doonaa hase ahaatee aanu mar kale dib ugu noqonno fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye oo barnaamijka marti noogu ah
de kolley maxaan ku idhaahdaa adiguna heesaad leedahay heesahaagii dee markay cabdiraxmaan xadanteeye maqlaan dhegaystayaashu iyo weliba bulshadu waxay islamarkaa niyadda ku qabanayaan heesihii kala duwanaaye alqabadadiisa hadda farxadda ugu horreynba heesta koowaad farxadda ciidda aawadeed aad dhegaystayaasha la wadaagayso ama aad maxaan ku idhahdaa usoo qabanaysaa maxay tahay kuwaagii
waxaan jeclahay farxadda ciidan u horreysay guryaha lagu wada xusayo innaga oo mataqaanaa barnaamijkan qabanayna iyo dadweynaha aynugu qabanaynaba heeska horreeya usoo qabanay waxa weeyaan heeskii dhaxaad igu dhaadanayson dhabtaada ku sii xanaayay dhaxanta iga weejanayson si dhawaadii jeclay haddu xiisigii dhammaaday anaadha waxaa is yeelay daliishaana mutaystay dhibane waa yeelkadiisa
waa malaha heesad aad u taqaanan umalaynaya shuruuc marra waaxid waxa weeyaan dhaxaad igu dhaadanayson dhabtaada ku seexanayay dhaxanta iga weheshanaysood si dhaba i jeclayd hadduu xiisihii dhammaaday anaa dhaawacaa is yeelay dhibana waa yeelkadiisa dhaliisha anaa mutaysta dhibana waa yeelkadiisa
dhaxaadigu dhaadanayson dhabtaada ku seexanayay xantayga weeshanayson si dhawaad ii jeclay dhaxaadigu dhaadanayson dhabtaada ku seexanayay xantayga weeshanayson si dhawaad ii jeclay hadduuisii dhammaaday anadhawais yeelay kaliishaana mutaystay dibane waayeskadiisa hadduuisii dhammaaday anadhawais yeelay kaliishaana mutaystay
waarigan ku leenahay adiga iyo soomaalida dhan meel kastoo inaga maqlayso barnaamijkan sidaan sheegnay wuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore ee ciidda ama ciidan gaar ahaan waa ciid soomaalida meel ay joogtaba uga duwan ciidihii hore ciid macnaheedu waxay ahayd oo dadku ay ciidda ku dareemi jireen in laysu soo baxo familiska isku yimaadaan lawada cayaaro lawada cunteeyo lawada kaaftamo wixii oo dhan hadda ma jiraan qolo walba meesheeday ku xiran tahay marka horta bal ciidan ciiddaasay sidaasay ciidihii kale uga duwan tahay marka dadku waxay u baahan yihiin sidaan isleeyahay maaweelo badan iyo in xaafadahooda lagu madadaaliy marka heesahagan marba mid gacanta u taagaynaa daliishaanaa mutayste waan maqalay marka heesahaagan mid kale dalbaynaa
waxaan kaloon soo qaban doonaa heeska kale la dhahdo adiguna malyuunay mareerkoo bislaadiyo dhinacanad la moodiyey ambo waygu maran tahay mareegti jacaylkuye adiguna malyuune aan wada marayne maare ujeedada sare hangaane
waasaan u sheegay shirwaca shirwac shirwac shirwaca heesahan xilliyada dambe aad ula hayo weliba heesaha dhalinyarada malaha aniga heesadii gaboobaan ula hayaa saan umaleynaya
cashaaniga waxaad igu halaynaysaa kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe iyo kuwii dambeba dhe intaba intaba inta waxa wey waa igu halaynaysaa waxa wey waa igu imanaysaa mareerku bislaadiyo ircadab la moodiye bawaygu maran tahay mareerki jacaylkuye adiguna malyuune oyqoya wada marayne adiguna malyuune umoya wada marayne Mare ujeedada meel sare xanaadne Mare ujeedada meel sare xanaadne Adiguna malyuune Hoy hoy wada marayne Adiguna malyuune
ciiddii guryaha lagu qaadanayaa banaanadii loo baxay lagu kala mashquulaya ma jirto haddaynu soo qabano sheekooyinkii dhinaca sheekooyinka u kacno
shirwacow hortana intaan sheekada u gelin n ciidan waxyaalaha aan aad iyo aadka u misgarayna waxaa kamid a niyo cabaabar wax ladhahdaa laga cunaa naga xagaygan jabuuti iyo intan xeebta iyo dhulkan ma garanaysa markaasaa xaafadahaasaa xabaabur baa la wada kariya xaafadda baad ka cunaysaa ta kalaad soo salaamaysaa xambaabur baa ka cunaysaa horta waxa u weyne baan mataqaanaa ciidan aan miskarayn doono xambaaburkaasa kamid ah dhalinyarada dhalinyar- dhalinyarada waxay dhihi jirta sheekadaas iga dabageey iga dabageeya xambaarka
sheekadaas cambaaburka cashay waxa weeyaan canjeeradii ama waa laxoox- laxooxdii markaad tidhaahdo oo maxaanku idhahdaa lagu daray eh, waxyaabo kala duwan oo midab loo sameeyey oo- oo oo xabaasuud yar lagu daray caano dhanaan baa lagu cunaa kadibna maxaanku idhahdaa caanaa dhanaan baad ku cunaysa la habeeyey waxaa lagu daray ha waxyaala kale geeda kale basal oo ah, oo la shiilo dib loo sii shiilo waana dhansatay Sheekooyin- sheekooyinka yare kudalka ah imka dee dhalinyarta baa dadka dhex socdeen meelaha ka qabtay waxaa kamid ah laba dhalinyar ayaa wada sheekaysanayay markaasaa dee carabi labadiisa daanbu weysdidaane way xanaa way kala xanaaqeen oo markaasay kala dudeen ma ogtahay dhowr cishaa telefoonada la kala xidhay marka dabcan dad isla degan maaha qof walba guriga uu kasoo toosaa telefoonada dhowr cisho la kala xidhay yaantii dambu ninka odagaa is adkaysan waayey gabadhiiba wacay markaasuu ka yidhi heblaayo walaalo dee iska raalaha wixii dhacay e waanan mataqaana jacaylkuna halkan biiga taagaya sida unbaa kuu jeclaa buu ka yerinaya markaasay ka tiri xagee joogtaa markaa markaasuu ka yidhi fadhigaan fadhiya markaas ka tiri jikada teg jikaduu tegay koob soo qaad bay ka tiri waan soo qaaday buu yidhi dhulka ku sii daaba ka tiri koob wuu sii waan sii daayay buu yidhi siduu koobkaas u kala jababa qalbigayga u kala jabay bay ka tiri markaasuu ka yidhi markaasuu ka yidhi caag buu ahaa buu yidhi caag buu ahaayo maba kala jebin buu yidhi markaasuu tiri "Wallahi waa dhaqan xuntaa iga bax qadka
marka farsamuu sameeyo koobkiina uu soo qaaday dhulkana uu kusii daayey ballankii uu oofiyey koogu fuliyey laakiin iyadu dee ha iyadu maadaamana la joogin iyadu koob caadi ma ka dhaqday koob caadaba meesha may soo dhigan marka waxay tiri koobkii khalaas uu kala jabay marka saasoo qalbigeygan uu kala jabay marka khalaas baad iga tahay Laba Marka tiri, jibin "Koobka- waa runtaa laakiin caag baa wirda koobka maba kala jabin uu yahay
marka daami- taa macnaheed waxa weeyaan qalbigaaga ma jabin buu yidhi caad iska dhig Da- ma jebin waayo ha intaas ma jiraan dabeeris qalbigaagii ma jebin marka okay baa tahay weyaan marka dee iga qaad mataqaa raaligelinta
waagaag en, waxaad soo cararbaabtay maka cabdiraxmaan yar ka hor en, waxyaabahaad tebi doonto ama aad miskarayn doonto ayaa ka mid yahay cambaaburka la cunaya cambaaburka marka laga yimaado dee waxaa jirta iyadana xilligan markay gaadho marka laga yimaado dee dadweynaha caadiga ciida iyo fanaaniintu dadka ugu mashquulka badan bay ahaayeen showyaa la qaban jiray aroosyaa dhici jiray saxmad baa iman jirtay dee waxa weeyaan miisiga iyo heesaha iyo maxaanku raa dabaaldegyadu ismay laguma kala bixi jirin dee sanadkan korona dadkii usoo galay ma istiri wallahi waa runta xilligan waxay ahayd inay labo ilaa saddex xafladood ah, inay dhowr xafladood ha ay ku dheganaadaan bay ahayd oo wiigii u dambeeya oo kale mashquul noqotidood wax isku habayn iyo isdiyaarin iyo aad wax geshid bay ahayd waxaasoo dhan habadoo ka baxeen Een, xataa waxyaalaha imanka dee meesha ka baxay waxaa kamid ah salaadii la tukanayay aawo dee salaadii ciidda banaanka loo baxayey oo dareereeyey. waxyaala badan baa wallahi da ciidda la maskareynaya saaxiibo laakiin laakiin laakiin haddaad fanaaniinta tihiin waa laydinku dashan jiray Een, xadanta ayaa meel gaara ka tumaya iyo fanaaniin kale fanaaniinta koox koox bay u bixi jireen oo qolaba inbay maaweelin jirtay hadda maxaad samaynaysaan wallaahi da waxaan umaleynayaa maaweelo imanka c o edaas wax ka horreyn ma jirto cid ciid ka tashanaysa sababto annaga aaban isku tegi karayn baa caasha cuuday oo mataqaana fanaan guriga kaa soo horjeeda fanaanka degan uma tegi karaysa ya marka c o eda ugu dhow ah in halkaa laiska hambalyeeyo oo la iska salaamo Dha- an- anaa uga faa'iidaysanayana waxaan salaamaya dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan
iyo iyo waan iyo salaamaya gaar ahaan kuwa gurigaas horjeeda degan
waynu ku soo noqon doonnaa fanaanka cabdiraxmaan xadanta iyo dhegaystayaal barnaamijka ayaynu inugula sugnaan doonnaa markanna haddii aynu ka war doonno dhinacan iyo weliba dalkan maraykanka iyo weliba qaar ka mida magaalooyinka ku yaala qaaradda yurub oo iyagana dadka soomaalidii hay ciidayaan iyadoo weli ay taagan tahay cabsida laga qabo xanuunka covid sagaal iyo toban ee u keena coronavirus bal haddaba aynu ku horrayno dhankan iyo maraykanka iyo waayuhu siduu yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa isdaahir salaad jaamac oo loo yaqaan sabaax waxaan joogaa statetka minnesota gaar ahaan fairbol waxaan salaamayaa dadka islaamka oo dhan meel kastoo ay adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday macaan faadmo faarax maxamuud iyo aabahay salaad jaamac dhammaan walaalahay warda haweeya luul axmed cali qaali iyo intii maqalkayga iyo muuqayga taqaana waxaan leeyahay ciid mubaarak Ah, haddii aan ka sheekeeyo em, ciidda sanadkan 2020 way ka duwan tahay ciidihii intaan adduunka ah, joogay oo dhan way ka duwan tahay waayo waa ciid laysku xareeyay guryihii oo cudurka coronavirus adduunka qabsaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caasha cuud aad baan kuu salaamaya walaalo ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka ciid wanaagsan baan leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee afkaygana ku hadla ciid wanaagsan laacanta bakhayr ilaahay ciidan ciideeda nabadii baraari bashbash allah nagu wada gaarsiiye meel walboon joogna allah nagu ammaansado Een, wallaahi anaga taana horta qurbi joog sidii dadka wadamada islaamka joogo kale Een, ama dadkii maxaanku dadka wadankii hooyo joogo kale say ciida saddex bere ee faqs- fursad ugu helaan ee waqti u geliyaan anaga hortiba hore waqti maanan heli jirin keli salaadaasaan soo tukanaynay ciyaalka maxaanku yidhahdaa qofkii ciyaal haystaba ciyaalkunbaa waxaa la geynayay maxaanku yidhahdaa meelay yani maqaayad wax lo- ay ku cunaan deetana meel ay ku ciyaaraan ciida anaga qurbajoog haddaana ciideena dhanba intaas bayba ahaydba marka hadda sanadkan waxaa weeyaan farqiga u dhexeeya iyo marxaladaha aada u adag ayay kusoo beegantay iideena soo qorshaha marka knowledge waxay tahay guriga dhexdiisa inaan ku tukano guriga dhexdiisa aan sharaxano say ciyaalkii u dareemaan inay maalin farxadeed tahay maalin iid ay tahay maalinta islaamka ay tahay say u dareemaan waa inay guriga dhexdiisa aan sharxanaa Een, guriga dhexdiisa cunto special loogu sameeyaa xataa maqaayad cunto delivery waa loogeli laakiin deliveryga ninka kuusoo sameynaya coronavirus muu qaba maxaa ka ogtahay cabsidaasaa nagu jirta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa diraac xasan waxaan joogaa maraykanka minnesota waxaan halkan ka salaamayaa bahda v o da iyo daadihiyaasha dhammaantood Een, ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leeyahay sanadkan ciiddu ciiddii hore waa nooga duwan tahay wax badan baa u dhexeeya cudurkaas ilaahay ummadda dhan u wada keenay oo coronaviruska waana wada hayaa oo meel walba saabeeyey guryahan ku jirnaa guriga dhexdiisaa lagu ciidayaa bannaankii male meelihii ilmaha la gaarsiin jiray iyo ilmaha la geyn jiray ma lahan marka waxa weye ciidahan wax badan baa ciidda hore nooga duwan diferenti weyn baa noo dhexeeya ilaahay caafimaad baan ka baryaynaa dhammaan dadka dhan waa salaamaynaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leenahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka maraykanka ku ciidaya sanadkan oo ka hadlaya kala duwanaanshiyaha ciidan iyo ciidahoodii hore ee dalkan dalka talyaaniga waxa uu ka mid yahay meelaha uu xanuunka coronavirus sida weyn u saameeyey xirnaanshihii dalkaasi ayaa la yaro khafiifiyey toddobaadkii hore hase ahaatee dadka soomaalida ah ee ku ciidaya sanadkan ayaa aad u taxadaraya qaar ka mid ah oo ka hadlay sida ay u ciidayaan waa kuwan
annaga waxaan joognaa anu waxaan joogaa talyaaniga hadda sidaad ogtiinba talyaaniga waxawaye coronavirus baa si xun ugu dhacay marka anagu kole gurigeenaan ku ciidaynaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliya meel bay joogtaba ciid mubaarag ilaahay hayna xifdiyo ilaahay hayn ka badbaadiyo cudurkan meel walbaad joogtaanba ciidaanayto ummadda insaankana ilaahay ka qaada dhibaatada haysataba maanta waxa cudurkan alla kusoo furay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba magacaygu waa farxaan daahir waxaan kasoo hadlayaa magaalada rooma ee dalkan talyaaniga oo intii muddo ah aan joogay run ahaantii markaan ka hadlo sidii horey aan ugu iidi jiray iyo sida hadda macnaha ay tahay wayaa laba kala duwan weeye sidii waagii horeeto waxaan u iidi jirnay dee markaan bishaan barakeysan ee rabadaanka aan soo soono soddonka cisho si farxad leh oo macnaha meelaha baagaga ama meelaha masaajidyada ah laakiin anaga hadda halkan soddonkii beriba waxaan ku soonnay guriga laakiin ilaa hadda meel aan xataa aan maaragtay ciiddaa noo qorshaysan oo aan dhihi karno halkaasaan aadaynaa ma jirto inaan gurayga unbaan maaragtay baa hadda noo qorshaysan inaan isaga dhex ciidno oo aan maxaan ku yirahdaa farxaddaas ciidda annagu aan isla qaadano xaafadda maaragta unbaan unbaa qorshuhu yahay laakiin meel hadda maaragtay hadda la aadi karo waayo waxaa weye wadankii lama bixi karo cudurkaas coronaviruska ah oo qof walba afkuu xiran yahay oo aan dadkii isku tegi karin ee meel walbana aan laysku ogoleyn in la isku imaado unbaa ka dhacay maxaan ku waana wadamada ugu daran oo yurubta uu soo maray dalkan talyaaniga insha allah waxaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddaba waxaan la qeybsanahayaa farxadda ciidda barakaysan in ilaahay ciidan ciideeda kaleeto uu nooga dhigo mid aan cudur iyo xanuun iyo midna lahayn asalaamu calaykum b o eda waa idin salaamahaya ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waxaan idinku salaamahayaa salaamta muslimka baan idinku salaamahayaa ciid wanaagsan walaalayaal sidii aan u iidi jirnay haddee duruuftii wakhtigaan noo ogolayn laakiin waxaan ku iidaynaa guryahayaga aan ku soonnay baanu ku iidaynaa dee ciid wanaagsan mar kale ayaan dhammaantiinba ciid wacana wanaagsan idin leeyahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba markana haddii aynu eegno waddanka swiden oo isagu ka duwan wadamada kale dunida islamarkaana ka mida wadamo fara ku tirisa oo iyagu dadkooga aan bandoo ku soo rogin hase yeeshee bixiye talooyin la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban oo ay dadweynuhu kaga gaashaamanayaan hase yeeshee soomaalida halkaasi ku dhaqan ayaa la tilmaamaa inuu xanuunka covid sagaal iyo toban uu si daran u aafeeyey islamarkaana uu dadweyne kala duwan oo bulshadaasi soomaalida ah ku dhacay bal haddaba aan soo dhoweyno axmed kaboolo oo isagu ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada caasimadda waddankaasi oo ah ee stockholm islamarkaana ka hadlaya sida ay soomaalidu iyagoo xaaladan ku sugan ay u ciidayaan inkastoo cudurka faafistiisu aysan yaraanin oo ay guud ahaan dalka sweden oo dhan kusii faaftay in magaalada stockholm qaybta dadka soomaalidu degan yihiin uu yaro ka khafiifay hadda ramadaankii lagu jiray runtii ma jirinin sida caadada ahayd taraawiixda la tukan jiray oo waxaan kala sinayn dunida inteeda kale ayaan kala sinayn sidoo kale maadaama sweden ay xoogaa ka khafiifsan tahay oo ay meelaha qaar furan yihiin isku socodkii gaadiidka iyo dadkii ay markii local ahaan ay tahay xoogaa waxaad moodaa in dadkii banaanka usoo baxeen waxaana lala ogolyahay ilaa konton qof in banaanka laysugu yimaado ama maqaayadaha laysugu yimaado waxaan rajayneynaa dadka soomaalida in ay ka faa'iidi doonaan runtii ay familada iyo la cidi doonaan ayna dhegaysan doonaan maaragtay ay dhegaysan doonaan recommendationka ama ama tilmaamaha wasaaradda caafimaadku ay tilmaamtay oo ah in la kala fogaado ayadoo wakhti la wada qaadanayo marka arintaasna aada ayaan kamusuuli ahaan ayaan u adkaynaynaa waxaana leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay subxaana watacaala cudurkan hanaga qaado ciid mubaarak hadantay heesahaaga waa koleyba dhalinyaradu aad bay ula hayaan marka marka koley dhammaantood barnaamijkan kuma soo wada koobi karno marka bal Waa mid sax.
aad isleedahay way mudan tahay maanta oo guryaha lagu jiro guryaha lagu ciidaya in dhegeystayaasha v o eda Waa kay, dhegeysanaya waxaan- barnaamijkan ciidana si gaara u dhegeysanaya in guryahooda ay ku dhegeystaan waka waxaan usoo qabanaynaa dad bayaan dad bayaan isu diidin laba dooqu israacashay kalgacayl isku doonay yahudeeqa wanaagan
iyagoo isku duuban iyagoo isku duuban allahyaay halkay u dhimatay baad ilowday
yabdaneeya jacaylka teedayaan u daraanin isna tiisa daryeela iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban duug jirtay dheeyaani tadabiya isugu hooyo ducadan kala raagin
barnaamijkan waxneefkaba halku u dhinto
isnatiisa daryeela iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban doobtirkay dheeyaane dadabiyay isugu hooyo ducadan kala raagin dadabiyay isugu hooyo ducadan kala raagin cabdiraxmaan waxaan ku leenahay de ciid wanaagsan si wanaagsan u ciid farxad ku ciid aniga caashaya dhammaan v o n waxaan ku leenahay de ciid mubaarak maasha allah mar labaad iyo mar saddexaad aniguna waxaan leeyahay ciid mubaarak v o eda dhammaan shaqaalaha een, ood labadiinu u horreysiin een, aad iyo aad baan idin salaamaya een, dhammaan ummadda oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr Kullu caam Ciidda wa antum ciideeda bikhayr.
ilaahay basha sharaf ugu gaadhsiiyo intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ay v o eeda ugu talagashay inay dhegaystayaasheeda daafaha caalamka jooga ay kula damaashaado munaasabadda ciidulfitriga awgeed
daacad ya qeyrka ayaamaha la doortay deeqsi u rabbiyow diinta fadligeeda daacad ya qeyrka ayaamaha la doortay deeqsi u rabbiyow diinta fadligeeda haynoogu dambi dhaafo
dhegaystayaal idaacaddeenii caawa oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan jarabey daanduley intaa ayay inagaga dhan tahay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ciid mubaarak